الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي يا مهد سبحانه وتعالى نفسه waafajiyey mana waafajiyey inaan u istaagno sidii loo hirgelin lahay diintiisa ilaahaygaasaan uga mahadayna subxaanahu wa tacaala walaalayaal sidaad ogtihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgii waddankaa joogi jiray ama ummadda dhibi jiray baabici jiray dhici jiray dili jiray dhib kasta u geystay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku halaagay gacanta mujaahidiintu ilaahay ku ku halaagay subxaanahu wa tacaala waddankiina wuxuu noqday maanta waddan aamina dhibka jirin lees dilay lees dhacay kufsi jirin xatooyo jirin saykan jirin allaahuma meelo yaryar iyo waxyaabo yaroo soo goodaa maahine ilaahay subxaana wa tacala waddanka wuxuu ka dhigay waddan ma'mana ummadda naftooda iyo maalkooda ay u aamin yihiin taasna waxay ku timiday bacdi fadlilahi subxaana wa tacala waxay ku dhacday fadli jihaad ilaahay subxaana wa tacala mujaahid dadka muslimiinta wuxuu amray inay gaalada la dagaalamaan ay gaalada la jihaatamaan oo ilaahay faray subxaana wa tacala qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum gilla ilaahay subxaana wa tacaala marka faritaankaas uu faray dadka mujaahidiintaani u istaageen ilaahay fadli hada aljihaad wuxuu ku xaqiijiyey waddankii inuu aamin noqdo min gaalkacyo ilaa raskaangooni inay nabadna rato qofka soo doono oo isaga socdo maa yakaafu ila allaha wadiba calaa ghanamihi qofkuu iska socdaa ciduu ka baqaayo ma jirto allahuma soo boodo un maalin meel ka dhacdo maahine sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala mahadiisa markii cadowgii saas uu waddanka uga baxay cadowga uu jabay mujaahidiinta waxay isku howleen sidii sharciga ilaahay loo dabaqi lahay subxaana wa tacaala taasna marka waxay tusinaysaa waddankii inuu nabad iyo aamin noqday ay tusinaysaa cadowga intiisa badneeday inta kalena waxaan rajaynaynaa insha allahu inuu ilahay tawariga subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay dadka muslimiinta nabadgelyo iyo barwaaqe iyo baraare inayna ku noolaanayn ilaa ay sharciga ilaahay dabaqaan الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون nabadgelyo iyo barwaaqe iyo baraaro waxay ka imaanaysaa dadka muslimiinta markay sharciga ilaahay dabaqaan subxaanahu wa tacaala markay sharciga ilaahay ummadda ay ka leexdaanna ummadda ilaahay wuxuu ku sallidaa dulliyuu ku sallidaa balaayuu ku sallidaa abaara imaanayso cuduraa imaanayo hogaamiye kooxeed ilaahay ku sallidaa balayaadna imaanayso sidaasuu ilahay wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله محمد خلق شيء فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ومدها دايما فجبت إليك اللحة وحوق صللا فلا يقصللا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سلا صوت المركة وإن شرعك إلهي سبحانه وتعالى سلا طبق لهاي ومضى يسوك عائشته كي حولها يستو كي حلوك له كي قري له كي محيي هذا علم له ومضى يسوك عائشته sidii sharciga ilaahay subxaana wa tacaala loogu dabaqarda loogu dabaqi lahay looguna xukuntami lahay waxaan ognahaa waddankan waxaa haysan jiray ummadda dhibay baabi'iyey hogaamiye kooxeed hogaamiye kooxeedka ilaahay subxaana wa tacaala markuu ardada ka saaray cadowgi weynaayo soo duulaa sidoo kale ilahay uu jibiyey subxaana wa tacaala waxaa soo baxay tuugna caseed ama kuwaas hadeeranta bastooldaha hoos ku qarsado dadka maxay ahaaday waxyeeleeyo iyagana ilaahay subxaana wa tacaala waxaana u rajaynaynaa inuu toobad uga dhige maanta waa kuwaad xadka ilahay lagu fuliyey subxaana wa tacaala xadkaasna kalama leh qofkan wadiic waaye iyo shariif waaye iyo waa reer hebel waa laandheer waa laangaab waxaas diin ilaahayna kuma jiraan xadka ilaahay subxaana wa tacaalana ama sharciga ilaahayna ummadda waa u sinan tahay midka shariifkaa iyo midka wadiica ummadda waa u sinan tahay diinta ilaahay subxaana wa tacaala qof kastoo xad galana sidaasaa loogu oofinaa noocuu doonan ha noqdo waayo wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam markii looga soo ergeeyey gabar maqduumiyadahoo waxaday looga soo ergeeyo layidhi gabaraan xadkaa ku ogan waa reer hebel waa laandheer oo kale wuxuu nabi calayhi salaatu wasalaam atashfacu fii xaddin min xuduudi illahi yaa usaamatu wallahi low ana faatimata binta muxammadin saraqat laqatactu yadaha wallah xataa faatima binta muxammed hadday waxadi lahayd gacantaan buu ilahay laakiin ilaahay subxaanau watacaala waa xifdiyey marka waxaan u jeedaa ummadda waxaa ka dhaxayso annaasu sawaasiya dadka waa u silan yihiin diintu waa u silan yihiin qof kastana xadka ilahay uu galo waa laga oofinaa waxaan dhinaca kale raba inaan baraarujiyo ummadda muslimiinta caamatan sharci ilahay waa ku raalli noqonayaan laakiin waxaa jira qole ilaahay subxaanau watacaala uu ku sheegay waladiina fii quluubihim maradun qola qalbiga ka jiran gaalada u adeego gaalada u khidmeeyo gaalada had iyo jeer hawadooda mataqaanaa wax u waafajiyaan diinta iyo hawada gaalada rabaan inay iswaafajiyaan waxaad maqlaysaa mar walba qaar culimo sheeganayo diintii iyo mataqaanaa hawadii gaalada inay isku nabaan ay iswaafajiyaan had iyo jeer isku dayaayo kuwaasna waxaan leenahay usoo laabta diintiina usoo laabta gacmo gaala ha noqonina gaalada ha u adeegina diintiina usoo laabta idan marka ilaahay subxaanau watacaala dadka mujaahidiinta wuxuu waafajiyey in ilaahay subxaanau watacaala xadkiisii ardada kortooda laga oogo dad badanna waxay ku andacunayaan diinta badalideeda gacan lagoy kaligood maahan waa sax gacan gacan lagoy kaligood maahan diinta waa mataqaan nolol kaamila shaamila dhinac kastaba saamaynayso xayaatada bani aadamkoo dhanay saamaynaysaa gacan lagoy kaligeed maahan lug lagoy kaligeed maahan salaad kaligeed maahan cibaadada maxay ahayd soon kaligiis maahan yani diinta dabaqadeeda waa shaamil min albeyti ila dawla waxa dhan mataqaana jamiici xayaati almuslimiina waa in diin kaamil laga helo sidaas darteed waxaan maqlaynay qole sheeganaysa sharci ilaahi aan dabaqayna saakadan waxaad maqlaysay oo u dambaysay in maxay ahayd maraykanka uu hubku soo dejiyo hub siinayo hubkii sharciga lagu oogi lahay inuu maraykanka u bixinayo saakaad maqlaysay taas marka waxaa meesha ka cad wax diin la yidhaaho iyo wax maxayda khayra meeshaasi aan laga rabin waxaa marka ummadda u dardaarmaa inay u soo jeestaan sidai sharcigooda isugu xukumi lahaayeen isugu tagaan sidai maxay ahayd diinta ay isugu dabaqi lahaayeen waddankood diinta ugu dabaqi lahaayeen inay juhdi iyo xoog iyo xeelad wax kasta heli karaan inay isugu geeyaan arrintaasna gaala kama raali noqonayso laakiin waxaan leenahay khaliihim yamuutu biqaydihim caradooda ha ku dhintaano caradooda ha ku dhintaano in alla iyo inta u khidmaynayso gacmo gaala ah ayagana waxaan leenahay haddayna ka toobadkeeno ilahay toobad waafajinin ilaahay ha naga qabto waxaan isu dardaarmaynaa marka wa khaasatan dadka mujaahidiinta inay u midoobaan gaalada sidii loola dagaalami lahay waddankii intii dhiman looga saari lahay guud ahaan maxaa yahe caalamu islaami loo xoray lahay dadka mujaahidiinta inay isugu tagaan arrintaasay maxay ahaaday xoog iyo waxay heli karaan isugu geeyaan mar labaad digniin waxaan rabaa inaan u jeediyo dadka tuugada iyo nacabteedka ee xaafadaha ku jiro dadka isbaaraysto bahallada bastoldaha hoos ku qarsado kuwaas digniin labaadaan u jeedinaynaa hadda jaanisay haystaan ilaahi wuxuu ku tilmaamay ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha gafuuru raxiim maanta intaan gacan lagu soo dhigin sidaan oo kale ha ka toobad keenaano hadday yihiin kuwa murtadiinta hadday yihiin kuwa xaafadaha joogo hadday yihiin nooc kastaba maanta jaanisaad haysatiine ka toobad keena walaalihii maanta maxay ahayd xadka laga oofiyeyna waxaan ku rajaynaa in ilaahay subxaanau watacaala oo toobad uga dhigo sidoo kale nimankaas maanta xadka laga oofiyey wax alla iyo wixii ricaayada hadday tahay daawadoodii hadday tahay nafaqadoodii hadday tahay maxay xanaanadoodii ilaa ay dadkaas ummadooda kala qabsaan ay dib uga bogsadaan insha allahu mujaahidiintu dhabarkay u riteen waana mas-uuliyad ilaahay una taala subxaanau watacaala waxaad og tihiin dadka maanta xadka lagu fuliyey waxay ahaayeen afaraga mid walboo kamidana waxaa lagu xukumay ilaahay xukunkiisa subxaanau watacaala ow tuqataca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin lug gacanta miiga iyo lugta bidixa yaa mid walba laga gooyey waana xadka ilaahay subxaanau watacaala xukunkaasna maanta hore laantirooda hore loo sheegay qaabka xukunkaa uu dhacay raggaas mataqaana meel laga soo qabtay mid kasta magaciisi iqraarkii asaga uu qirtay mid walba qaarkii wariyaashu waa haystaan adilada loo codsaday waxaasoo dhan horaa loo sheegay maantana waxay ahaaday kaliya tanfiidkii heday waa mahadsantiin jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu